maantay aroornimadii hore xilliga magaalada muqdisho saacaddu markay ahayd toddobadii ilaa sideedii subaxnimo ayaa sargaal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed rag hubeysan ay ku toogteen deegaanka xamar jajab oo ka tirsan magaalada muqdisho raggaasi hubeysnaa inkastoo gacanta aan lagu dhigin laakiin waxaa lay sheegay sargaalka inuu meesha oo ku naf baxay kadib markii rasaas ay kala daagsadeen dhinaca madaxa waxaa kaloo la sheegay in sargaalkani uu ahaa ciidanka booliska soomaaliyeed oo ka tirsanaa gaar ahaan interpol inuu la shaqeynayo marka subaxnimadii maantay xilliga magaalada muqdisho ayaa arrintaas ay dhacday xuseen markii weerarka la qaadayay ma keligiiba goobta ku sugnaa mise waxaa la joogay dad kale xuseen waxaa la sheegay inuu maaragtay uu ka soo baxay aqalkiisa uu ka deganaa degmada xamar jajab xilligaasina uu ahaa xilli uu shaqo tegayey marka cidda la socotay lama tilmaamin balse dad goobjoogayaala oo ka agdhawaa ayaa v o da u sheegay inay maaragtay rag hubeysan oo ku labisnaa dharkan maaliyadda ama tuutaha isboortiga loo yaqaan inay maaragtay dilka ay geysteen goobtan ay ka baxsadeen waxaa kaloo aan la xiriiray taliska booliska ee xamar jajab sidoo kale waxay ii sheegeen inaan gacanta lagu dhigin laakiin lagu raad joogo dadkii falkaasi geystay ilaa haddana lama sheegin cid maaragtay dilkaasi ka dambeysay balse dilalka ceenkaana ayaa inta badan waxaa maaragtay sheegta xarakada al-shabaab oo maaragtay saraakiisha ciidamada ka tirsan dowladda iyo kuwa kale oo amisom ama ha noqdaan saraakiil kale oo maaragtay la shaqeeya laamaha dowladda inay inta badan ay dilalka qaarka noocan ay la beegsadaan muddooyinkan dambe waxaa soo nool noqonaya dilalka noocan oo kalea marka boolisku ma ka hadlay arrintaas boolisku si faahfaahsan ugama hadlin laakiin waxaa kaloo jirtay in maantay aroornimadii hore ayadana in gaari nin ka tirsanaa ciidamada militariga isagana in gaarigiisa waxyaabaha qarxa loogu xiray lagula beegsaday xilla uu barayay wadada tribunka marka inkastoo aan la sheegin ninkaasi dhimasho iyo dhaawac intaba laakiin waxaa jirtay in qaraxaasi oo jira saakana dhacay si weynna loo maqlay qaraxaasi oo dad goobjoogayaal ay ii sheegeen inkastoo dhaawacaana loo qaaday laakiin ilaa hadda ma la cadday karo inuu dhaawacaasi u dhintay iyuuna maaragtay ka bogsado weli oo dhaawacii oo maaragtay laga daweynayo marka xuseen magaalada muqdisho sida aad ka warqabtid dilalka noocaana iyo qaraxyada sembery inta badan way soo noqnoqdaan laamaha amnigana waxay sheegaan inay maaragtay sabal badan oo amniga liddi ku ah ay ka hortageen waxyaabaha dhacayan ay yihiin waxyaabo maaragtay maaragtay marmarka qaar si weynna looga hortegayo dabagalna lagu sameynayo marka waxay sheegaan in amniga magaalada aad maaragtay usugay usugan yahay laamaha amniguna ay si weyn uga shaqeynayaan sidii magaalada loo xasilin lahaa dilalka noocan ee qorshaysan ee lala beegsanayo ciidamada ammaanka saameyn intee lag bay ku yeesheen dareenka dadweynaha iyo ammaanka magaalada muqdisho xuseen sida aad kaga warqabtid dilalkan dhacaya oo dad saraakiisha iyo qaraxyada inta badan lala beegsado wax ku cusub maaha magaalada muqdisho waa waxyaaba in muddaa soo socday oo dhacayay dadku iyo dadweynaha inta badan maaragtay wax ku cusub maaha dhegahooda ammaankana inta badan wax saameyna ma ku yeesho oo markii waxyaabahaas ay dhacaan shaqadii iyo nidaamkii iyo socodkii dadka iyo shacabka intaba si weyn ayay u socotaa oo wax dareen hadda oo gooniya oo maaragtay ay dilalkaasi ay ku yeeshaan ama la dareemi karo oo ka dhacayo magaalada oo laga dareemi karaa ma jiraan ilaa hadda oo wax oo hadda dadka ku cusubmaa waa waxa usoo dhici jira